maktabka dacwada degmada saakow ayaa dowro u soo gebagabeeyey dumarka ganacsatada ee degmada saakow qaybahooda kala duwan iyada oona ay soconaysay dowradani muddo afar maalmood dumarka ka faa'iidaysay dowradani diiniga ah waxay gaarayeen siddeetan iyo shan haween dowradani ayaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada saako inta ay soconaysay dowradani diiniga ahayd waxaa lagu qaatay duruus kala duwan gunaanadka xafladda lagu soo xirayay dowladda waxaa ka soo qaybgalay culamodiin aqoon-yahano iyo martisharaf kale ugu horeyn munaasabadda xiritaanka dowladda waxaa ka hadlay sheekh aburuqiya kaas oo ka hadlay qur-aanka
al istimaacu walinsaat qur-aanka in la dhegaysto imtixaankan haystaaye waxaa ka mid ah adaacaddaa soo galay gabadha adaacad waa u sheedan tahay qur-aan ay akrinaysaa shu-un kaleetan waa ku jirnaa qur-aan saas looguma talagalay sidoo kalena waxaa isna madasha ka hadlay nabadoon cabdulaahi ansaari walaalayaal si aad og tihiin dunidan aan ku noolnahay silaac baa ka socda lagdan baa ka socda lagdankaas wuxuu u dhexeeyaa xaq iyo baadil wuxuu u dhexeeyaa kiniisadda iyo masaajid wuxuu u dhexeeyaa kitaabkaas qur-aankood adigu dhabta ku haysata iyo bibalku u dhexeeya waxaa naloola dirirahayoo naloo kusoo duulahayna waa inaad bibalka dhafta ku qaadato xijaabkana adig in la mintidaa la rabaa in la mintidaa la rabaa xiritaanka kadib waxaan wax ka weydiinay dumarkii ka faa'iidaystay muddadii ay soconaysay dowladani diiniga ahayd casharada ay ku qaateen waxaan ka mid ahay ganacsatada degmada saako waxaa naloo soo gebagabeeyey dooro noo socotay muddo afar beri ah maktabka dacwada ayaa noo soo gebagabeeyey doorada waxaa lagu qaatay as-salaad waxaa kaloo ka mid ah xusnu khuluq dabeecadda wanaagsan waxaa kaloo ka mid ah oo waxyaalihii naloogu soo gebagabeeyey ka mid ah axkaamul xijaab gabdhaha muslimaadka xijaabka inay sida waajibka sharciga ee u qaataan may ku mid ah ganacsatada degmada saakow waynahneen gabagabaay dowro afar bernayn socotay dowradaas oo ku saabsanayti xijaabka sida sharciga antaliin qaadada akhlaaqda wanaagsan salaada may haytay qur-aanka inti safayliin barada dowradaasay eed iyada agmahadiina alxamdulilah maktabka degmada saakoonin qobdi maktabka dacwada degmada saakow dowraadka uu qabanayo waa mid lagu horumarinayo wacyiga bulshada muslimiinta ee degmada saakow wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe